أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha kooxda riddada iyo xubno uu hogaaminayo oo u duulay magaalada nairobi si ay dowladda kenya uga codsadaan inay gacan ku siiyaan soo qabashada axmed madoobe dowladaha xabashida itoobiya iyo kenya ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo ay isaga kaashanayaan la dagaalanka muslimiinta soomaaliya maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorsheynaya inuu saldhig ka samaysto dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan kadib markii trump uu ku fadhiistay kursiga looga arrimiyo maraykanka kataib al akhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii koob iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix mid ka mid ah askarta maamulka riddada ee jubbaland oo qiray in xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka maamulkaas kuwaas oo bilo aan mushahar qaadan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo sida ay murtadiinta ugu fashilmeen duulaankii ay ku soo qaadeen wilaayadaasi horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka jamaadul awal ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe kaasoo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka riddada oo duulaan ku soo qaaday deegaan shareecada raxmaanka lagu maamulo oo u dhow xawaadley dagaalkaasi waxaa lagu dilay kow iyo toban murtad oo uu ku jiray maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyihii ururka saddex iyo labaatanaad ee guutada saddexaad ee maleeshiyaadka riddada waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dhaawacay toddobiyo toban murtad oo afar ka mid ay ahaayeen saraakiil kuwaas oo qaar ka mida magacyadooda aan helnay waxayna kala yihiin liish oo ah abaanduulo urur ilka case oo ah taliyo horin carab hilowle oo ah taliyo koox sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi ku furteen laba qori oo bkm ah hal qori oo saban ah saddex qori oo aki afartan iyo toddoba ah iyo rasaas iyo saad ciidan dhanka kale wilaayada baay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda dugaandug ayaa lala helay maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa halkaas waxaana jira khasaare cadowga gaaray geesiyada tawxiidka ee ka jihaadaya bariga afrika ayaa fuliya weeraro aan kala joogsi lahayn oo lagu naafeynaya kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuuxasaan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada iyo xubno uu hogaaminayo ayaa u duulay magaalada nairobi si ay dowladda kenya uga codsadaan inay gacan ku siiso soo qabashada axmed madoobe yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya wafdi ka socda kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta u anbabaxay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya halkaasi oo ay kulamo kula qaadan doonaan madaxda dowladda saliibiyadda ah ee kenya kalana hadli doonaan khilaafka xuduudaha goostay ee kala dhexeeya madaxa maamulka ashaadaladirarhka ah ee la magacbaxay jubbaland murtad axmed madoobe wafdigani waxaa hogaaminaya ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi barre waxaana lagu waramayaa in kooxda riddada ay dowladda kenya ka codsan doonto inay dhankooda taageerto dhanka kale xiisad colaadeed ayaa maanta ka taagan magaalada raaskambooni oo ah magaalo dhacda gobolka jubbada hoose xiisadaani ayaa imaanaysa iyadoo kooxda ridada soomaaliya ay maanta magaaladaasi ka dejisay maleeshiya badan oo hor leh kuwaasi oo ay diyaarado kaga qaaday dhanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulka ashaadala dirarhka ah ee uu hogaamiyo murtad axmed madoobe ayaa dhankiisa maleeshiya badan ku daabulay aagga magaalada raaskambooni isaga oo adeegsanaya doomaha badda kuwaasi oo la dejiyey duleedka magaaladaasi guddoomiyaha maamulka ridada jubbaland ugu magacaaban magaalada kismaayo cumar faraweyne ayaa maanta amar ku bixiyey in xafiisyada maamulkaasi iyo sidoo kale goob walba laga fujiyo sawirada madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan garguurte waxaa cirka isku sii shareeraysa xiisada colaadeed ee u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo madaxa maamulka ashaadala dirarka ah ee la magacbaxay jubbaland murtad axmed madoobe iyadoona ay suuragal tahay in iskahorimaadyo ay dhex maraan maleeshiya ka kala amar qaata labada dhinac
dowladaha xabashida itoobiya iyo kenya ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo ay isaga kaashanayaan la dagaalanka muslimiinta soomaaliya marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya nasaarada kenya iyo xabashada etoobiya waa laba dowladood oo muddo sannadaha duulaan shareecalo darar ah ay ciidamadooda ku joogaan gobolla ka mid ah dhulka ummadda muslimka ah ee soomaaliyeedda waxay dowladahan oo weli ah kuwa sii wada duulaankooda kala saxiixdeen heshiis ku saabsan la dagaalanka muslimiinta ah jenaraal berhano juula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada etoobiya ayaa sheegay in heshiis isfaham ah kala saxiixdeen dowladda kenya kaasi oo ku aadan dagaalka ashaadala dirarka ah ay labadan dowladood uga jiraan soomaaliya magaalada aadisaaba waxaa socdaal ku tegay wafdi uu hogaaminaya jenaraal jarles kahariir oo ah taliyaha ciidanka saliibiyadda kenya wuxuuna sheegay in kenya iyo etoobiya ay kala saxiireen m o u laba isbuuc kadib loo rogi doono heshiis dhab ahaa waxay labadan dowladood ku doodayaan inay ka hortegayaan weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaaba balse waxay doonayaan inay sii wadaan kuluglahaanshiyaha duulaanka ashaadaladarnimo ee soomaaliya heshiiskan ay kala sixideen ayaa imaanaya xilli uu gabagabo ku dhow yahay duulaanka isbahaysiga gaalada afrikaanta atamis ee soomaaliya kuwaasoo ciidamo badan oo ka mid ah oo ay qayb ka yihiin ciidamada labadan dowladood bilihii lasoo dhaafay laga daabulay deegaano iyo degmooyin ka mid ah dhulka soomaaliya maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorsheynaya in uu saldhig milatari ka samaysto dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan kadib markii taraam uu ku fadhiistay kursiga looga arrimiyo maraykanka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya maamulka ashaadala dirarka ah ee somalilan ayaa sheegay inuu isku diyaarinayo xiriir wada shaqayneed uu la yeesho yuhuudda sahyuuniyadda xoogga ku haysata dhulka muslimiinta falastiin sida uu daabacay wargeyska yuhuudda ee haratis maamulka sahyanada ayaa isha ku haya somalilan halkaasoo uu quu daraynayo inuu ka samaysto saldhig uu kula dagaalamo kooxda xuutiyiinta yemen kuwaasoo go-doomin dhanka badda ah kusoo rogay yuhuudda imaanshiyaha donald trump ayaa falanqeeyaashu sheegayaan in ay sii xoojin doonto suurtagalnimada aqoonsi caalami ah uu helo maamulka dabadhilafka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa kooxda xuutiga yemen ayaa go-doomin dhanka badda ah geliyey maamulka sahayanada xoogga ku haysta dhulka falastiin tan iyo markii uu bilowday weerarkii duufaanta al aqsa waxayna kooxdu ku guulaysatay inay gebi ahaanba hor istaagto dhammaan gaadiidkii badda ee tegi jiray xeebaha dhulka yuhuudda xoogga ku haysato arrintan ayaa ciriiri badan gelisay maamulka yuhuudda sidoo kalena dhulka la galay dhaqaalahoodii taas oo yuhuudda ku rixday in ay raadiso waddo ay isku badbaadin karto iyadoo somalilan u aragtay goobta keliya ee haddii saldhig milatari ka samaysato ay ka weerari karto kooxda xuutiyiinta yemen kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii koob iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo haya
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجد fiidiyowgan oo la daawan karo afar daqiiqo soddon iyo sagaal sakin waxaa lagu soo bandhigay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kaasoo ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dad isugu jiray masaakiin iyo fuqaro ayaa loo qeybiyey xoolo isugu jira geel iyo ari waxaana qaar ka mid a dadka la siinaya neef geel ah halka qaarna la siinaya afar neef oo ari ah dadkan masaakiinta iyo fuqarada ee nasiibka u yeesha in xoolahan la siiyo ayaa mahadalle kadib u mahadceliyey xarakada shabaab almujaahidiin iyagoo intaasi ku daray inay tahay markii ugu horreysay ee xoole sake ah la siiyo alxamdulilah magaceyga maxamuud maxamed dhumey lankasaw maxamuud maxamed luus mayl isiyey geel alxamdulilah weligey geel ana meel oo zakawaad laka qaadaw geel aan ka qaada ma jiro maanta alxamdulilah ilaahay aa mahad iska leya walaalaha mujaahidiinta ayaa mahad iska leya dhiigsho habeen imaaleen daadooyan khayr allah siiyo xarakatul shabaab mujaahidiin wilaayada ee jubbada dhexe ama degmada jilib iyo hal geel ka dhaxheli meenaa maga- meeshii oo tuulada la dhaho oo ligoosheed intaas farxaday maanta aadi aadi aadi walla sokoob karmee geela geela meenaa reewa geel geela ii hirinye way geel oo tuurtas adag naftada yaabas iya ii hirinye alxamdulilah ilaahay aa ka maasiya intaas intaasa kasta gobgobeeye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maanta waxaan joognaa degmada jilib marka insha allah waxaa laysii neef geela kuley wax farxad maanaha aan la joogin weligeena neef geel aniga aan qaatay maanta ii hor ii koo waaye zakaawaadka khayr allah siiya intii muslimiin eh kuley kor madaxda kor allah ka dhigay maxamed cabdi aadan geelaa lii siiyey neef geelaa baa lii siiyey marka ilaahay anigana ha ii barakeeyo dadka ka soo baxdeenna ilaahay u barakeeyo iyagana barakadoodan ilaahay kor ha ka dhigo si neef geel eh hadda waxaa leeyahay allah barakeeyo kor allah u qaado allah xafdiyo قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالد cabdi ibraahim maxamed waxaana siisay maanta eri afar neef in ilaahay jannada geliyo ilaahay islaamka kor allah ka dhigay waxaa la siiyey afar neef oo adhiya allaha guuleeyo wadaadada kor allaha ka dhigo cadowgooda allaha jebiyo gaalada allaha jebiyo aad iyo aad awalna waa idinku faraxsaneen haddana waa idinku faraxsaneen kor allaha idinka yeelo العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين
fiidiyowgan ay baahisay kataayib al ikhbaariya waxa uu noqonayaa kii kow iyo tobanaad ee laga soo saaro mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga mid ka mid a askarta maamulka ridada jubbaland ayaa qirtay in xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka maamulkaas kuwaas oo bilooyin aan wax mushahara qaadan nuur cali warsame abuushayba ayaa warkan inoo faahfaahinaya sida la ogyahayba deegaanka raaskambooni oo ka tirsan jubbooyinka waxaa garay maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan kuwaasoo doonaya inay gudaha magaalada kismaayo galaan balse waxaa jirta in maleeshiyaad murtadiin oo ka soo goostay axmed madoobe ay ku biireen kuwa kooxda riddada haddaba mid ka mid ah askartii muddada la shaqaynaysay maamulka murtad axmed madoobe ayaa sheegay in aysan wax xuquuqa ka helin maamulkaasi maxamed cabdulaahi oo ku magac dheeraa saajin waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii ku sugnaa raaskambooni ee isku dhiibay kooxda riddada waxa uu sheegay in muddo shan iyo toban sana ah uu la shaqaynayay maamulka riddada jubbaland muddadaasna aysan helin xuquuqdii iyo qadarintii ay mudnaayeen sida uu hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay inay ku faraxsan yihiin inay ku biiraan maleeshiyaadka kooxda riddada isagoo intaa ku daray inuu u dhaawacmay maamulka jubbaland wax darajo ahna uusan helin magaciisa waa maxamed cabdulaahi cabdi loo yaqaano saajiin ciidamada jubbaland aan ka mid ahay waxaan u shaqaynahay u malayna intuu asmidoodu joogo waan la shaqaynay nin u dhaawacmay aan ahay hal alifna weligay ma helin alifna liima siin seesanana ma lihin uguuna ma helin saraakiisha dowladda faqada intay noo imaatay oo soo dhaweeyeen waa u hambalyeenyahay hambalyaan leeyahay madaxda ee ugu horeeyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha iyo saraakiishaba hambalyaani leeyahay waan isoo dhaweynyahay aad baan ugu faraxsanay wax saddex iyo toban sana waxoogaa umayne aan maanta u malaynaynaa aan rajaynaynaa inaan helo waxaa kale oon sheegayaa waxaa la leeyahay oo hadda ooma maqlahayo ciidamada soo duulan ciidamada meel qabsadeen waa arrin lala yaabo oo lagu qoslo weeyaan warar kale oo aan la hubin ayaa sheegayey in maleeshiyaad kale ay isku dhiibeen kuwa kooxda riddada ee ku sugan deegaanka raaskambooni waxaa la tilmaamayaa in axmed madoobe isaguna dooman uu ku soo daabulayo maleeshiyaad murtadiin ah maadaama dhanka keliya uu ka soo geli kara ay tahay halkaasi dhanka badda wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo sida ay murtadiinta ugu fashilmeen duulaankii ay ku soo qaadeen wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa warkan inoo haya waa qaybtii labaad waraysi ay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed amunabhaan waaliga ayaa waraysigani kaga warbixiyey waxyaalo badan oo ay ku jirto xaaladaha guud ee wilaayada waraysigani oo dhinacyo badan taabanayay ayuu waaligu ugu horreyn kaga warbixiyey xaaladaha guud ee wilaayada iyo sida qabaa'ilka dega wilaayada ay ula shaqaynayaan mujaahidiinta isagoona dhanka kale ka hadlay sannad iyo bar dagaaladii dhacay iyo halkii ay ku dambeeyeen alxamdulilah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala xiriirka wilaayada iyo qabaaisha degan wilaayada islaamiga hiiraan wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan abaal bayna mudan yihiin iyo mahadcelin ee qabaaisha muslimka ahoo ku nool wilaayada garab istaagooda jihaadka iyo mujaahidiinta ay garab istaageen ayadoo oo aan soo marnay wixii aan ognahay sanadkii ama labadii sano aan soo marnay cadowga ilaahay iskudayga foosha xumaa oo ay sameeyeen kama aysan garab bixin ama ma aysan khudlaaminin mujaahidiinta garab bay u noqdeen way garab istaageen si guud cadowgu waa jaban yahay waxaan wada ognahay waktigeena soo dhaafay iyo iskudayga cadowgu uu sameeyey qof kasta oo garasho leh maanta wuxuu arkayaa cadowga inuu jabay mujaahidiintuna qalabada ay leeyihiin iyo dadka muslimiinta nimankan military ahaanna waa u jabeen siyaasad ahaanna waa u jabeen imkaaniyaadkooda oo dhan macnawi ahaan waa u jabeen waxaad arkaysaa nooca tafaruqa iyo kala tagga ah meesha uu gaarsiisan yahaad arkaysaa waxaad arkaysaa iyo waxaan ka wada khilaafka isdabamarka meesha yani ay ka joogaan baad arkaysaa dacfigooda military iyo dacfigooda siyaasadeed kulli waa zero sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa sidoo kale waraysigani kaga warbixiyey sidii wilaayada ay uga hergashay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xamladaas waxay ahayd dacwiga ah oo horeyna aan u xusay waa xamlo la wada mahadiyey waa xamladii ugu qabuulka badnayd inta aan la kulmay markii oo aan fiirsho taqriiban waa xamlo waxay ahayd beled iyo baadiyeba gaartay waa xamlo tagtay dow iyo duur baa la dhihi karaa macnaha xamladaas marka waxay ahayd xamladii ugu qabuulka badnayd waxyaabaha dadkii marayey oo safray ama lijaantii socotay dhulka maraysay biakmalihim waxay isku raaceen qolo walba waxay dheheen dadka sidaan oo kale noolagu soo celiyo ama dadku reer miyi ha noqdeen ama beled ha joogeen qolol waxay codsadeen in loo soo celiyo marka waxay ahayd xamlo mubaaraka ah ee aada u daaweysan ilaahay subxaanahu watacaala uu qabuul siiyey horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya xalqadan oo ka mid ah xalaqaadka waxbarasho ee ka socda magaalada tieglow taas oo sare loogu qaadayo laguna kubcinayo garaadka iyo aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan magaalada ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya ilaa dhowr kooxood oo isugu jira harqaanley kawaanley iyo fuundiyada magaalada idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa booqatay markiska ay ka socoto xalqada xilli uu halkaasi ka dhacayay bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda unoo dadka degmada tieglow kanoolena kawaanleytaena yaa dowrana neengobadi sifate salaati nabiyi kitaabla raw tumo ishan maalmooda neengobadi alxamdulilah eed i eeda unku faa'idni magaagayna calew maalin dhahay waa layaaree eeda unku faa'idni hadana dad may baan umada muslimiinta anka baagana ni balaan imigelba hada dowri badangaas hoteelankay kuma gogna ni haku gebgala salaada ku faa'idni weysegaadka faagna sidiliin dhahirgaadaw walbadanoon mooganaaye oo kheer eda yaa ku faa'idni magacayga waa cabdiqaadir maxamed waxaan joogaa tieglow waxaan ka mid ahay xarqaanlayaasha tieglow jooga dowladii waxaan ka faa'iidaan bilaabayaa qadaa ilxaajati qaabka xaajada loo gudanayo alxadiid athaalith xadiiska saddexaad ducaau dukhuuli alkhalaa'i ducada musqusha marka la galaya la akhrisanayo can anis bin maalik radia allaahu canhu anis ayaa laga wariyey qaala wuxuu dhahay anis kaana rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa goorkii dakhala uu galayo alkhalaa'a musqusha yaquulu wuxuu ku hadlayay allaahuma allahayow innii aniga acuudu waxaan kaa maga galay bika adiga min alkhubathi shayaadiinta kan ragga ah iyo walkhabaa'ith iyo shayaadiinta dumarka ah rawaahu bukhaari wa muslim ducada musqus marka laga baxay la akhrisanayo can caaishata radia allaahu canhaa caaisha ayaa laga wariyay qaalat waxay dhahaa caaisho kaana rasuulullahi sal alay slm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa goorkii kharaja uu ka baxayo min alkhalaa'i musqusha qaala wuxuu dhehi jiray qof raanak ilaahayow ii dembi dhaaf الحديث الأول في أهمية في الدين أن معاوية معاوية الكوري رضي الله عنه إلهي قال قال معاوية بري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم نبتقرين نهار اسكر يا الله ويلا يقول سوك قولو ما يريد الله لنك إلهي لدون به غيرا غير لنك إلهي لدون يفقه فهنسية في الدين دينتا فهنسية رواه البخاري ومسلم anuu magaaga ileerow cabdiqani dhuuwow wayba meeluunka akhriyaane kitaabka ileeraay arbaciina xadiidan fii fiqihi salaad yowal isku weydiiyaan ani walaalkay maa macnaa hada alxadiid alawal جواب معنى الحديث من أراد الله به الخير فقهه في دينه ومن لم يتفقه في دينه فقد حرم الخير والخير هو دخول الجنة والسلامة من النار su'aal maa ahmiyatu cilmi alfiqhi جواب فعلم الفقه هو من أفضل علوم الدين ومن أعلاه منزله ardaydan oo u badan dhallinyaro ayaa dusha ka xifdiyey qayb ka mid ah axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam adkaaraad caqiido iyo fiqhi waxayna xalqadani ku biiraysaa xalaqaad dhowr ah oo ay wax ku baranayaan dad isugu jira kuwa baranaya wax qorista iyo akhrinta iyo qaar kale oo aqoontooda kororsanaya warbixintaasina waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh